ololaha tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa si weyn u socda waxaana bulshooyinka kala duwan ee dalkan maraykanka lagu dhiirigelinayaa in ay qaataan tallaalka si xanuunkan oo aan dawo lahayn loo xakameeyo meelaha qaar waxaa tallaalada la geeyo goobaha kala duwan ee cibaadada sida kiniisadaha iyo masaajidada dalkan soomaalidu waxay kamid tahay bulshooyinka lagu dhiirigelinayo in ay qaataan tallaalka haddaba muxuu yahay faa-iidada tallaalkani u leeyahay bulshada ama qofka qaadanaya waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor cabdiraxmaan madarar oo ka howlgala cisbitaalka hanabin ee minnesota sidoo kalena bara ka ah jaamacadda minnesota tallaalkan faa-iidada uu leeyahay uu xanuunkan uu leeyahay runtii lama soo koobi karo si kooban haddaan u sheego virustan waxaa keliya oo lagaga guulaysan karaa waa jirkaagii oo difaac u yeesho iska daafaca virus maxaa yeelay dawo lagu daweeyo ilaa hadda ma laha marka haddaan su-aashaada kusoo noqdo tallaalku waa sida keliya ee lagu xakamayn karo xanuunkan dadkii dee dhibaatada aada og tahay ku haya dalkan maraykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa xayira noloshii iyo dhaqdhaqaaqii bulshada tan iyo markii xanuunkani bilowday sanadkii hore taasina waxay saameysay qoysas aanan is arag iyo weliba dhaqaalihii dunida oo qalqalgalay waxay culammada caafimaadku qabaan in sida keliya ee looga gudbi kara ay tahay tallaalka oo la qaato haddaba sidee soomaalida dalkan uga faa-iideysanayaan fursadan waxaan su-aashaasi weydiiyey maryan caabi ducaale oo ah maamulaha hay-adda global health education and development haddana kamida dadka dhiirigelinaya in tallaalka la qaato soomaalida colombus iyo nawaaxigeeda degan ohio statka ohio waxaa ka jira isku dayo badan oo wasaaradda caafimaadka oo hadda sirigan oo kale colombus ay rabto inay ku gaadho dadka laga badan yahay oo soomaalida ku jiraan runtiina dad badan baa la shaqeeyo hay-adahaas kala duwan oo soomaali ah marka waxay noo sameeyeen brogaraamo masaajida iyo meeshan communityga association somali community association bay keeneen talaalkii waxaana la yiri dadka ha qaataan soomaaliduna sidii hore hadda way ka duwan tahay oo runtii way danaynayaan dad badan baa isoo waca aniga oon ku xiraa gabdhaha dadka diiwaan geliya marka waxaan isleeyahay dadku way rabaan fursadiina way jirtaa weli meelaha tallaaladan la geenaya waxaa kamid a masaajidada haddaba maxay culimmadu ugu baaqayaan bulshada si ay fursadan uga faa-iideystaan waa kan sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee minnesota bismillah su-aal fiican weeye talaalku wuxuu qofka muhim ugu yahay qofka caafimaadkiisa inuu ilaaliyo diin ahaan waa waajib waxaa kaloo a qofka waajib ku noqonaya dadka la xidhiidha isaga qoyskiisa caruurtiisa communitiga ama dadka dariskiisa dadkan caafimaadkooda inuu ilaaliyana waa waajib kaloo saaran weeye waxaa kaloo waajib kaloo saaranoo insaani ah bini aadamka dantooda guud iyo caafimaadkooda inuu ilaaliyo qof walba oo fursadan hela inuusan muxuu ahaa dayicin ee uu qaato si uu naftiisana u ilaaliyo qoyskiisa u ilaaliyo dariskiisa u ilaaliyo bulshada kalena u ilaaliyo intaa inaan samaynana waa mas-uuliyad diineed oo waa ka nabigu leehay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qof walba waa ilaaliya qof walbana wuxuu ilaaliyo ka yahay wixii muxuu ahaa loo dhiibay marka naftaan waa la inoo dhiibay inaan danaheeda iyo caafimaadkeeda ilaalina mas-uuliyad ina saaran weeyaan dad badan ayaa u arkay in tallaalkani uu kala wanaagsan yahay marka la eego samaqabka qofka qaadanaya iyo difaacaba haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya tallaaladan doctor cabdiraxmaan madar ayaa mar kale ka jawaabaya tallaalada labaa jira ugu soo horeeyey oo waddankan maraykanka labadii ugu horreeya laga ansixiyeeya waa pfizer iyo moderna waxaa jira mid saddexaad oo astrozenica la yidhaahdo waa strozinica combaniga la yidhaa iyo jaamacadda oxford wada sameeyeen oo yurub ingiriiska lagu sameeyey laakiin yurub oo dhan u badan iyo afrikaba ka iminka la geeyey ta afraadna waa tu maraykan lagu sameeyo johnson and johnson la yidhahdo j an j marka afar baa jira pfizer moderna astrozenica iyo johnson and johnson afartaasi anugu waxaan odhan karaa ka ugu wanaagsani halkaada loo dhegeysto tallaalka ugu wanaagsani waa ka aad heli karto sida ugu dhaqsaha badan waxaan uga jeedaa afartaa tallaal ma kala wanaagsanaa tallaalka inoogu wanaagsani waa ka kuugu soo dhaqso badan maxaa yeelay virustii way tarmaysaa dhibaatadeedii bay keenaysaa hadday sii tarantana way isbedelaysaa nooca cusubbaa imanaya sida ugu fudud ee danta qofka iyo danta ummadda iyo danta caalamkuba ku jirta waa tallaalka kuugu horeeya inaad qaadato maamulka madaxweyne jo biden ayaa ballan qaaday in toddobaadyada soo socda qof walba oo qaangaara oo ku sugan dalkan maraykanka uu heli doono tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban taana ay tahay wadiiqada keliya ee dib nolosho caada ay ugu soo laaban karto